Inta badan xilliyada roobka waxaa fatahaado saameeya webiga Shabeelle kaas oo saameyn ku yeesha guud ahaan deegaanada uu maro, iyadoona u geysta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba, waxaana lagu waayaa hanti badan oo ay ka mid tahay tacabka beeraha iyo deegaanada ay dadweynuhu ku nool yihiin oo laga barakacaa. Sannadihii ugu dambeeyay waxaa soo noqnoqday khasaaraha uu webiga Shabeelle ka geysta deegaanada Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, waxaana weli taagan cabsida fatahaado uu saameeyo webiga Shabeelle. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Jowhar oo bulshada degan hareeraha webiga ugu baaqay in ay iska adkeeyaan meelaha uu webigu ka jilicsan yahay ee laga cabsi qabo.
webiga marka uu soo fadhiisto oo ay ka da'an Itoobiya roobabkii ay ka curtaan ee sida caadiyan lagu yaqaano webigu wuu fatahaa ama karkaarada u gooyaa ee culays markaas marka la dareemo ee waxaa la samayn jiray waxaa la neefi jiray biyo xireennada oo ama ee kanaalkii ee faw ama kanaalkii shiinaha aa la neefi jiray shiinihii oo kale kanaalka shiinaha waxaa nugu maqaalaa inay geeda ka baxeen geeda waaweyn oo yacni biyihii mataqaana aysan ka gudbi karin marka intaasoo caqabada ah haysato webigan fatahaadahanna intaas unbaa mataqaana sababi karto waxaana ilaahiyaana nasri keeni karo waxay tahay isxilaqaan isxilaqaan maxaa la dhihi jiray iskaa wax u qabso wacyigelin baraarujin intaasba dhallinyarada doorkeeda diyaaray u taha meesha fatahaadu ka jira iyo dadka ku noolna dhibaatada ka jirtaa la dareemayaan markaas bay ayaguna wax qaban karaan toosin karaan is-abaabulaan yacni in wax badan la qaban karo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa arrinta gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolada diriska leexba culeys mankaan haysta oo fatahaadada uu sarreeyo oo ay ka dhashaan cudurada iyo burburka hantiyadeed in ilaahay ka dulqaado ayagana waxaan ka rajaynayaa inay ficil suuban la iman doonaan